bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho oo goorahan oo kale aad ka dhegeysataan redio muqdisho subax kasta qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda kenya ayaa codsatay in dib loo dhigo dacwadda ay ku sheeganayso baddeenna soomaaliya taas oo ka furan maxkamadda i c i si ay u qirato si ay u qabsato qareenno cusub oo difaaca ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa booqasho ugu tegay ciidanka booliiska sida gaarka ah u tababaran ee ka qayb qaadanaya sugidda amniga dhuusamareebe magaalada dhuusamareebena waxaa maanta ka furmaya shirka dib u heshiisiinta galmudug oo ay ka qaybgelayaan dhammaan odayaasha dhaqanka galmudug duqayn lagu dilay horjoogo sare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo ka dhacday gobolka jubbada dhexe magaalada jowhar ee xarunta shabeellada dhexe oo waxaa ku yaalla goobo farsamo oo dadku alaabta iyo macaamu iyo maacuunta cuntada lagu karsado ka sameeyaan dhoobo iyo duufaanta dorian oo ku wajahan qaybo ka mid ah florida dalka maraykanka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkeyga ugu doorka roona haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan dowladda kenya ayaa codsatay in dib loo dhigo dacwadda ay ku sheeganayso baddeenna soomaaliya oo ka furan maxkamadda maxkamadda caalamiga ah ee i c g si ay u qabsato qareenno cusub oo difaaca yaxya cali faarax ayaa warbixinta warkanna inoo sii faahfaahinaya kulan guddiga afrika ay ku yeesheen magaalada adisaba ee dalka ethoobiya ayay kenya sheegtay inay doonayso in dacwadda badda soomaaliya ee ay sheeganayso lagu xalliyo wadahadal dibna loo dhigo si ay u qorato qareenno xoogan oo difaaca soomaaliya ayaa dalbatay in dacwaddan loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka oo dhagaysigeedu uu u muddaysan yahay sagaalka bishan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed khayr ayaa kulanka ka sheegay in soomaaliya ay ku kalsoon tahay in dacwaddan lagu dhammeeyo maxkamadda cadaaladda adduunka oo ay hortaallo iminka dowladda kenya waxyaalo badan ay codsatay siday u codsan jirtay marar badan in dacwada lasoo celiyo in dacwada lasoo qaado in dalaa keeno laakiin anigu waxaynu hordhignay dalaga waxyaalo asaasi ah oo u baahan yahay inuu fahmo oo ahayd dacwadan inay maxkamadda hortiilay muddo shan sano ah shantaas sanona golaha aan la horkeenin marka dacwadii ay ka harsan tahay laba toddobaad iyo bar in laga hoos fariisiiyo oo la yidhahdo dacwada la hor keena bishii aan soo dhaafnay laba iyo labaatankeedii waxay noola muuqateen ku miro galaha inaysan ahayn wax saxa iyo wax loogu talagalay in lagu carqaladeeyo dhegeysiga maxkamadda dacwada hortaada saas ah ayaan ugu sheegnay khudbadii aan jeedinay galahana waa fahmeen wadamo badan oo saaxiibadeena ahaana waa nagu taageernay arrintaas kenya ayaa sheegatay qayb ka mid a xeebaha soomaaliya oo uu shidaal ku jiro dowladda soomaaliya ayaa kenya ka dacweysay maxkamadda cadaaladda adduunka waxaana qorshuhu yahay in dacwadda la galo sagaalka bishan sebtembar kenya oo aan kalsooni ku qabin sheegashadeeda lahaanshaha biyaha soomaaliya ayaa xusulduub ugu jirtaa in dacwadda dib loo dhigo ama wadahadal lagu dhammeeyo taasoo muujinaysa taagdarrada doodeeda ay ku sheeganayso biyaha soomaaliya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa booqasho ugu tegay ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee ka qayb qaadanaya sugidda amniga magaalada dhuusamareeb cabdulaahi qorshe oo dhinacayga fadhiya ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa kormeeray goobaha ay magaalada dhuusamareeb uga sugan yihiin ciidamada booliiska ee sida gaarka u tababaran ee haramcad loo yaqaano oo qayb ka ah ciidamada ka shaqeynta adkeynta amniga xarunta dowlad goboleedka galmudug ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in ciidamada booliiska ee sida gaarka u tababaran ay yihiin ciidamo ka howlgala meel kasta oo dalka ka mid ah ee qaranka uu duran ay kasoo shaqeeyaan ayaa faray inay laba jibaaraan dadaalada ay uga qayb qaadanayaan amniga dhuusamareeb si looga miro dhaliyo qorshaha dhismaha dowlad goboleed galmudug loo dhan yahay sidoo kale ra-iisul wasaare ayaa kormeeray xarunta lagu qabanayo shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug iyo deegaanada ergada shirka uga qaybgalaysa ay magaalada dhuusamareeb ka degan yihiin ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa magaalada dhuusamareeb waxa uu tegay dardargelinta dadaalada lagu dhammaystirayo qorshaha dhismaha dowlad goboleed galmudug loo dhan yahay iyo sidoo kale furitaanka shirweynaha dib u heshiisiinta dadka dega deegaanada galmudug oo la filayo in maanta uu ka furmo
isla magaalada dhuusmareeb waxaa maanta ka furmaya shirka dib u heshiisiinta galmudug oo ay ka qaybgelayaan dhammaan odayaasha dhaqanka galmudug axmed cali kaahiye waryahayaga ayaa qadka telefoonka magaalada dhuusmareeb iminkaa si toosa ugu jira waa tahay qadka ayaa ka go-ay dib ayaan ugu soo laaban doonaa warkaasi ku saabsan axmed cali kaahiye oo shirka furmaya duqeyn lagu dilay horjoogo sare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ka dhacday gobolka jubbada dhexe howlgalka militariga ee ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sheegay inay duqeyn ku geysteen nawaaxiga jilib oo taariikhdu tahay maanta oo taariikhdu tahay saddexda sebtembar waa shalay bayaan ka soo baxay howlgalkan oo loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay qof ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab war-saxaafadeedka africom ayaa sidoo kale lagu sheegay in maraykanku qiimeynayey inaan dad rayid ah waxba ku noqonin duqeyntaasi maraykanku ma sheegin magaca qofka la bartilmaameedsaday ee lagu dilay weerarkaasi sanadkan ku dhowaada boqol duqeyn ah ayaa lagu qaaday kooxaha argixisada ee ku sugan soomaaliya sida al-shabaab iyo daacish waxaana lagu dilay tiro badan oo isugu jirta maleeshiyaad iyo horjoogayaal waxaana duqaymahaasi iska kaashaday ciidamada dowladda soomaaliya iyo maraykanka magaalada dhuusamareeb haddii aynu dib ugu laabanno waxaa lagu wadaa in maanta ay ka furunto ama uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo ay ka qaybgalayaan dhammaan odayaasha dhaqanka axmed cali kaahiye waryahayaga oo ku sugan magaalada dhuusmareeb ayaa qadka telefoonka iminka si toos ugu jira axmed waa ku salaanay waxaad ka warantaa bal saaka sida jawigu uu yahay iyo qabanqaabadu sida ay u socoto marka la eego furitaanka shirka
aada u mahadsan tahay sida dabaca lagu ballansanaa maanta ayay furmayaa si rasmi ah shirka loogu markaasi lagu furayo ergooyinka kala duwan ee ka kala socda degmooyin kala duwan ee gobolka dowlad goboleedka galmudug shirkii dib heshiisiinta muddooyinka dambe dowladdu ay soo waday diyaarintiisa ayaa maanta si rasmiya u furmaya ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaana halkan jooga oo furi doona maanta shirkaasi oo dabcan dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay qabanqaabadiisa iyo diyaarintiisu ay soo socotay sida dowladdu ay ku dhawaaqday wasiirka arrimaha guduhu maanta oo arbaca ah afarta bisha ayaa loogu talagalay inuu si rasmiya u furmo shirkaasi waxaana markaasi haatan ergooyinku ay kusoo qulqulayaan hoolka weyn ee magaalada dhuusmareeb oo shirku maanta uu ka furmayo aad baa loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada si gaara wadooyinka soo gala goobta shirka uu ka furmayo runtii aad baa dabcan loogu diyaar garoobay magaaladana aad baa looga dareemaya in shirka aadka u weyn uu markaa ka furmayo xalay xilli dambe ayaa lagu gaaray diyaarinta hoolkii iyo qaabkii shirka uu furmi lahaa marka hadda waxaa dhiman oo keliya in si rasmiya loogu dhawaaqo in shirka uu furan yahay ergooyinkiina badanaa haatan waxay kusuqulqulayaan goobta shirka aad baad u mahadsan tahay kaahiye waa kugu soo laaban doonaa wixii kusoo kordhaa furitaanka shirkaasi haddii allah woodali inoo saamaxo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ku yaala goobo farsamo oo dadku alaabta iyo maacuunta cuntada lagu karsado ay ka sameeyaan carada dhoobada iyo dhagxaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya wariyahayga cabdiraxmaan wadani
maxamed aweys muxudiin waa xirfadle ku shaqeeya caro iyo biyo laysku qasay dabadeedna ka sameeya tinaarta lagu duwo muufada idanka dabqaadka ashuumada biyaha lagu shubo burjiko iyo waxyaabo kale oo uu ka mid yahay dheriga raashiinka lagu kariyo intoodana waa allaabo dhaqan ahaan ay leedahay ummadda soomaaliyeed maxamed abays howshan waxa uu bilaabay isagoo laba iyo toban jir ah ilaa iminka waxa uu yahay mid ku dhex jira shaqadan oo ah mid kaafisay nolosha qoyskiisa anoo laba iyo toban sano jiraan bartay haddana markiin bartay uun xifdiyey waa iska dhaafay maya mar oo dhif oo sida ganacsatadoo kale nin oo tuuliyaha u qaadaayo sida idmahoo kale iyo iyo tanaaradoo kale waa idmaha oo kale xoogaa normaal eh, dadka tuuliyaha soddon xamba afartan xamba camal oo kaa qaadanaya waa la helaa
waa ay kala dhib badan yihiin alaabahan hidda ahaan aan leenahay sida uu u sameynayo maxamed mar waa kala dhib badan yahay. iidankaa u fudud dherigaa ku xigo burjikada xoogaa aa caymato tanaarka iyo ashoonkiina waa kasii dhib badan yihin saacba saac ay ka wey siday u kala weyn kala shaqo u kala dhib badan yihin
agabyadan idin muuqda waa kuwii aan ka soo sheekeeyey waa burjikadii een, dherigii iyo weliba een, idimadii dabqaadka ahaa waxaana lagu sameeyaa magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle wiil dhallinyaro ah ayaa doorbiday in uu xirfad uu ka dhigto islamarkaana uu ka maareeyo nolosha qoyskiisa markaa la sameeyo kadib sheeyahan aan soo tilmaanay waxa ay maraan dhowr sifo oo uu ka mid yahay in dab la marsiiyo marka la baga asaaskooda aradan waan samaynaa bur- sida idinkoo kale idinka isbuucoo ku jiraa gudaha markii la sameeya ka bacdi isbuucoo ku jiraa ka gudub idinka ta- burjukada laba isbuucay ku jiraysaa ilaa iyo tanaarka ilaa ishuunka Ee, markaas ka bacdi markii laba isbuuc oy guryaha ku jiraan waa soo bixinaynaa bannaankaan dhigaynaa muddo lix saac malay guriga aala- bannaanka aalayaan markay aalaan toddoba saac haddana dabaan gelinaynaa hiishaas iyo waxaad aragteen ku shidaynaa waa ku dubaynaa asal waxa la yidhahda marinaynaa sida geedka rinjiga gaduudan oo hadda oo burjukada saaran tahay oo kale markii la duba ka bacdi asalkaasaan marinaynaa maxamed aweys waxaan ka codsaday in uu mid mid inooga sharxo alaabadan uu sameeyey si ay kaga faa'iidaystaan daawadayaasheena n raashinka lagu karsadaa asagana ii sheeg sida hilibkoo kale sida soortoo kale wax kasta yaanyada bileeshka waxaasoo dhan waa lagu karsadaa Ee, dabkaa lagu soo qaataa markii la dubo ka bacdi dabkaa lagu soo qaataa burjikadaana burjikiyaha oo oo ungaaska la yidhaahdo afartanka doolar joogo waaye annagaa farsamayni ee hadda intaysan u joogna soomaaliya si ay tabarteeda u yar tahay saasaan u farsamayni shaqadan ayaa ah mid aad u adag islamarkaana waxay u baahan yihiin dhallinyarada ka shaqaysa in lagu dhiirigeliyo si ay u ballaariyaan cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada jowhar
maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa gargaar gaarsiiyey bulshada deegaanka bariire oo ka soo kabanaya tacadiyadii kooxda al-shabaab maxamed cali jubba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya gargaarkan uu maamulka gobolka shabeellaha hoose gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka bariire iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa ka faa'iidaystay dadka danta yar waxaana goobta lagu qaybinayay ku sugnaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax xildhibaan nuur siido oo ka tirsan golaha shacabka iyo saraakiisha ciidamada xooga dalka gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in gargaar kale oo iskugu jira mid caafimaad iyo raashin lasoo gaarsiin doono dadka ku dhaqan deegaanka bariire iyo tuulooyinka hoos yimaada halkaa maanta waxaad markhaati ka tihiin in qoys walba la siiyey raashiin raashiinkaas oon u malaynayo inuu ku filan yahay muddo kooban haddii alla idmo waxayna daliil u tahay dowladdiinu inay idin xasuusato meel walba aad ku nooshihiin oo gobolkan ka mid haddaad baadiyaha ku nooshihiinna dowladda way idin xasuusataa haddii magaalooyinka aad joogtaanna dowladda way idin xasuusataa haddii meelo kale aad ku nooshihiinna dowladdiina qalbiga idinku haysaa keliya intaay idinka maqan tahay idinka ayay idin soo adeegaysaa waxay safar ugu soo jirtaa in adeeg dawliya laidin soo gaarsiiyo noloshiina dib loo soo nooleeyo een, runtii gargaar caafimaad mid cunto ah mid amni intaba laidin keeno xildhibaan nuur siidow baaba oo ka tirsan golaha shacabka waxa uu bulshada ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo inaad la shaqaysaan ciidanka haddii aad ciidanka la shaqaysaan oo nabadgelyada aad wax ka sugtaan insha allahu tacaala wax walba oo adeeg asaasi ah oo idinka dhiman way soo dhammaystirmayaan laakiin haddii aydan ciidankii la shaqaynin oo sidii ay tahay warbixinnada aadan ciidanka ula soo wadaagin amnigiinana ma sugmaayo mana suurtagelayso wafdi sare inuu idiin soo booqdo oo idiin imaado maxamed juba warbaahinta qaranka bariire
jaaliyadda deegaanada koonfur galbeed ee waqooyiga ameerika ayaa doortay hoggaan cusub waxa ayna sheegeen in ay ka qayb qaadanayaan dhismaha deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
xaflad lagu calimasaarayay hoggaanka cusub ay yeelanayso jaaliyadda soomaaliyeed ee ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasna ay ka soo qaybgaleen bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo looga kala yimid gobollada dalka ayaa lagu qabtay magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka calimasaarka guddiga fulinta iyo golaha dhexe ayaa laga soo shaqaynayey wakhti badan iyadoo ay ka muuqato diyaargarow iyo isku tashi cadaalad tanaasul midnimo iyo weliba wada tashi waxaana inta ay xafladdu socotay laga jeediyey goobta khudbado diiradda lagu saarayay muhiimadda ay leedahay midnimada soomaaliya iyo in dalka dib u dhiskiisa qurba joogto door muhiima ka qaadato ley dadka bershay la socdaan jaaliyaddaana sidiyaan dhisanta xaqiiqdii waa sida unan aragni inuunan dhisno waaye marka sidii dawlad haanaan dhisanta insha allah dawlad aad naqdaa soo ilaa roob
haddaan nahay soomaali isma nicbin ee laakiin waanu isku kendiray haddii aragtid qof soomaali lugeynaayo waxaa arkaysaa gaari ortaa agtaada istaagaya intay u socotaa waan ku qaadaa walaashay walaalow intay u socotaa kaale aan ku qaada asleenahay saas daraadiye gacmo is qabsaneen isku hilmaagnen reer aw fatiir iyo reer aw bakayle isku hilmaagnen miildheke waaba wali waa eeda an faraxsano farxadday wallaah koogu korma e maasha allah wali sii lahaa ha dhowaada
dhanka qoobka ciyaarka ayaa waxaa calimasaarka dhextaal looga dhigay murti iyo madadaala ay ka dhex muuqdeen xidigaha reer noord ameerika oo kale ah axmed gaashaan abwaan abukar sate abwaan cabdulqaadir kabshaale iyo cali sheekh cusmaan abwaan iidow
masiibooyinkan iyo murugada taallee soomaali wada maashaysay mooryaanka macay ku dhiiglehee dhiigga wada miirtay maska wada sumaysanee muuqa aadmiga leh inaan meel isaga soo wada jeesano maan iska wada muusno waxaana isaguna goobta wacdara ka dhigay xiddiga fanaaniinta reer u k loogu jecel yahay ee fu'aad cadde adii daraadaa la ii dilo lay dooxo ku diidi baa lo dilaayowa dowla goydaawoye
gudoomiyaha golaha fulinta ayaa waxaa loo cimaamaday nuur aadan xuseen oo ku magac dheer samafale halka gudoomiyaha golaha dhexana loo doortay isaaq cabdi maxamed oo ku magac dheer rofesor gaadaay iyaga oo goobta ku dhammaystiray guddiyadii la shaqayn lahaa maamulka cusub ayaa ka codsaday jaaliyadda soomaaliyeed ee waqooyiga ameerika iyo jaaliyadaha koonfur galbeed inay la shaqeeyaan intaasi kadib ayaa waxaa goobta lagu dhaariyey maamulka cusub ee jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo lagu dhaariyey magaca le inay dalkooda iyo dadkooda u adeegaan laakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka warka aad idinkala socotaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya duufaanta dorian ayaa u muuqata mid gaabis ah ku socota ilaa iyo hadda xilli ay ku wajahan tahay xeebaha gobolka florida hase yeeshee khubarada ayaa ka digaya intaasi ay macnaheedu tahay in dadka ku nool florida iyo gobollada ku dhirarsan xeebaha koonfurta bari ee maraykanka ay u qaataan in duufaantani ay istaagtay saraakiisha saadaasha hawada ee maraykanka ayaa sheegay in duufaanta dorian ay sii xoogaysan doonto una dhaqaaqi doonto iyada oo dabaylo khatar ah wadata gobolka florida georgi iyo arbacada maanta ah waxaa kale oo la saadaalinayaa in ay roobab mahiigaan ah iyo dabaylo xoogan ku mari doonto gobollada waqooyiga iyo koonfurta calorina khubarada maraykanka ugu qaabilsan duufaanada ayaa ugu baaqay dhammaan dadka ku nool gobollada ku teedsan badda atlantica laga soo bilaabo maryland ilaa iyo new york ay muujinayaan feejignaan dheeraad ah isna ishana ku hayaan xaaladda duufaanta dorian guud ahaana warkii aruurnimo oo aad kala socoteen reerdio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaarta wada naga dhagaysanaysay waanaga intaa hase yeeshee ciddii uu seego warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib ugala socon kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net